bismillaahi raxmaan raxiim subax wacano wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu daroon warkayga subax howlgalla iyo abaabulka dhana al-shabaab oo ka soconaya deegaano ka tirsan gobolka hiiraan haweenka magaalada jowhar oo sheegay inay garab istaag u muujin doonaan ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ee la dagaalamaya al-shabaab ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe maamulka gobolka shabeellaha hoose oo ku dhawaaqay in heshiis rasmi ah laga gaaray colaadbeeleedyo muddo ka taagnaa degmada wallaween ee gobolkaasi dowladda federaalk soomaaliya oo shaacisay in howlgallo qorshaysan lagu dilay dagaalyahaano dhowr ah oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dowladda soomaaliya oo dhiggeeda airlan kala hadashay xoojinta xidhiirka ka dhexeeya labada dowladood dunida inteeda kale wararkaan idinkaga heenana waxaa ka mid ah dowladda dalka yukrain oo ka fiirsanaysa go-aanka ruushka oo ciidamadiisa ugala baxayo magaalada muhiimka ah ee kharson iyo iiraan oo digniin adag u dirtay boqortooyada sacuudiga
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacano wanaagsan waa khamiis tobanka bisha novembar sanada laba kun labayabaatan dulmarka warkayga subax ayaad maqasheen intaas ama isagoo faahfaahsan kusoo dhawaada howlgallo ka dhana al-shabaab ayaa waxa ay ka soconayaan deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka hiiraan gaar ahaan galbeedka gobolkaasi wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaraya deegaanada galbeedka gobolkaasi hiiraan waxa ay sheegayaan in howlgallo kuwii ugu dambeeyey oo ka dhan ah al-shabaab ee ka socdaan halkaasi howlgalladan ayaa waxay yihiin mid la doonayo amniga lagu xaqiijiyo deegaanada yar ee al-shabaab ku sugan yihiin gaar ahaan galbeedka dhinaca webiga waxaana sidoo kale howlgalladan ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee la doonaya in al-shabaab looga saaro deegaanada farakutiriska ah ay kaga harsan yihiin galbeedka gobolka hiiraan dhowaan ayay ahayd markii guddoomiyaha gobolka hiiraan oo muqdisho soo gaaray uu sheegay in al-shabaab deegaano galbeedka ah weli ay ku sugan yihiin isagoo sidoo kale shaaciyey in muddooyinka maalmaha soo socda al-shabaab laga saari doono deegaanadaasi ay ku sugan yihiin waa sida hadalka uu dhigay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan guud ahaan dalka waxaa ka socda howlgallo iyo abaabulo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab kaasoo la doonaya in looga saaro degmooyinka iyo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada dalka haweenka ku nool magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexena waxa ay sheegeen inay garab istaag u muujin doonaan ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ee la dagaalamaya al-shabaab qaar ka mid a haweenkaasi warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in garab istaag dhan kasta ah ay u muujin doonaan ciidanka xoogga iyo dadka deegaanka oo dagaalka kula jira dagaalamayaasha al-shabaab qaarkood oo hadlayna waxay yidhaahdeen barnaamijkan doorka haweenka iyo nabadda iyo amniga uu daafurkiisa uu lahaa ra-iisul wasaaraheena xamsa uu ku daahfuray muqdisho ay soo agaasiintay wasaaradda haweenka ee xuquuqul aadanaha ee dowladda federaalka ee wasiir khadiija diiriye ayaa annagana daba soconnaa oo maanta waad dareemi kartaan barnaamijkan wax loo daafuray lafdhabar inaad u tihiin haweenka inay amniga lafdhabar u yihiin oo haddaan kacno haweenno xanaaqaan aanala hor istaagi karin dumarka waa lafdhabarka nabadda wax loo dhahay wax rafaada dhibaatada nagu dhacda wixii qaxa wixii la xoogo waa dumar marka waxaa naga go'an ka wasaarad ahaan in aan wasaaraddii iyo ra-iisul wasaaraheenna barnaamijka ay bilaabeen meel kasta oo hirshabeelle haweenkeeda joogaan lagu daafuro waana shaqaynaynaa way soconaysaa ilaa aan ka ogaana gabar xur oo waddadaas raaxo ku maraysa la hela shabaab ma dilnay ma dugnay ma aasnay ma guursanno goof lama degno lama guurno saddexdaa shay waayo waa laa guur laa guri laa goof lama degna ma guur xurnimadiisa boqolkiiba siddeetan sidoo madaxweynaheenna xasan sheekh maxamuud uu ballanqaaday annagana ka isteed ahaan ee madaxweynaheena iyo madaxweyne ku-xigeenkaad u ogsoon tihiin inay ay ku jiifaan maanta ee frontline ay ugu jiraan ciidankeena iyo macawisleyda waxaa maanta macawistaas aad u wada xiran tihiin in raggiini ay ku maqan yihiin dagaal ayagoo macawisa wada wasita soo maa marka macawista iyo dareeska ciidanka gabar walba dhiga mayso ilaa waddankaanu ka xuroobo marka barnaamijka waa noo furan yahay waa barnaamijka doorka haweenka ay ku leeyihiin amniga ee waddankan hirshabeel oo dhanna waa ka furan yahay waxaan ku bilaabay maadaama jowhar ay caasimadii tahay dumarow mis raacne waddanka ma ka bixine hirshabeelna xure ma isku raacne
qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada jowhar ayay kuwaas ahaayeen markan maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa ku dhawaaqay in heshiis rasmi ah laga gaaray colaad beeleedyo muddo ka taagnaa degmada wallaweyn ee isla gobolkaasi ibraahim mayo ayaa warkan soo diray ugu dambaynta ayaa xal rasmi ah laga gaaray laguna dhawaaqay heshiiska rasmiga ah ee ay gaareen beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamay duleedka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax oo maalmihii dambe ku sugnaa degmada wallaweyn maamulka degmada iyo taliyaha ciidanka booliiska koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhammaantood u istaagay xalinta colaad beeleedan oo hor istaagtay horumarka degmada wallaweyn gudoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiintii kale la soctay ayaana ugu dambeyn ku guulaystay in xal rasmi ay gaaraan beelahan kulan maanta degmada wallaweyn ka dhacay oo laguna dhawaaqayay heshiiska beelaha walaalaha ay gaareen waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maamulka gobolka taliyaha booliiska koonfur galbeed iyo maamulka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose dhammaan odayaasha ayaana isla qaatay nabadda iyagoona iska saamaxay wixii dhacay waxaana kulankan faahfaahin ka bixiyey guddoomiyaha maamulka degmada wallaweyn ismaaciil sheekh abuukar maxamed gabagabaan colaadii oo ku jirtay degmada wallaweyn labada beel walaal dhaxoy colaadaasoo geega ninhayti maalinta inuu hagunanadni mayba in suurtageliyey gabagabayno ninka horeen wasaaradii arrimaha gudaha ee koonfurka soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka mudane najax iyo qaybta booliiska koonfur galbeed iyo odayaalka degmada oo inay juuti geliyeen badan geliyeen in colaada si afjar lahaayeen in ciidanka maasanyaan mayba si qaas ah oo marti inshaada meelow marti ka mahadnagee madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne cabdicasiis xasan lafta garaan oo hamii maalinka juhdi geliyay waqti geliyi inay arintan oo marta isku saaray xil isku saaray oo la xiriirayay gudoomiyaha gobolka iyo maamulka gobolka oo arin kor la xiriirayay si olaadun la jar lahay madaxweynaha waqti juhdis geliy usan eed iyo danka maasanya una geega maa diirinay gabagabi iyo marti gabagabayno may kale idin marti oo inamadnagee odayaalkii oo marti isurmeen beelo ahaay walaalaha in olaadum surinto geega oo in marti ku dhaliyaan kumar dhaliyaan nabadda unta mila deerti in id iyada maxsan odayaalka oo marti nabadda ku shaqeeyaan mayba id iyad kale marti madnagee oo idaacado oo sida inkore koonfur galbeed iyo idaacadda raadi wallaweyn iyo marti dalsan iyo idaacadda s n t v idaacadda qaranka iyo in la tabarsan la teginayeen oo nilbaahiyayeen nabadda in id idan baasanyaan mayba kale inta marta si gaar ah marta unagee insha ilaama amniga inka horoyo ciidamada qalabka sida iyo daraawiista koonfur galbeed iyo booliiska dowladda wallabeyn oo iskaashadayaan dhammaan si arintun halmilan kujirsidi lahaaye inaan marti inka horeeyo taliya qaybta koonfur galbeed soomaaliya cabdidheere cabdishamow oo sina horseed ku ahaayay arintu nabadeed degmada wallabeyn oo geega ona gunaanadni taas baa bartama ilaa sugnaati madaxweyne koonfur galbeed usuna may lahaa madaxweyne juudi waqtiada geliidi oo min walba dardaarna sii jirti geegaani dhammaati martiga gabgabayni shirkina geega qodoba ku saarni qodobina ku saarni maybua labada dhinac beelo walaalayaalka inay gacantis geliyaan oo issalaamaan dhulkaasna dhul oo marti oo walaalo ku dhaxoyni iyo waxaad gudoonaysa iska kooyi doono maadaama roob jiro awshay ima ku saare qodobo oh oo laba dhinac marti oo marti ka dhagamaayaan lan shacabna walin weel korne nabada ku deeri taasna ilaa sugnaati adeega kooyti oo juudas geliidi madaxweyne abdicasiis maxasan garaan ciidan maasanta wasaarada arrimaha gudahana gobolka iyada maasanta jud iyo giliidi iyo gudoomiyada gobolka soo najaxna iyada maasanya may lahaa shirkun shirkiin oo marti oo laba beel walaaleed oo marti qabasho kifiya wada lahayaan ilaa ilaa ku dhuq weelo una mar markaad ku haynay giga gojo ku haynay shuruud iyo marti kideere meele iyo go'aamo iyo kideere un gojo ku haynay laakiin shuruud jibiina inay sharciga oo qabadaw oo marti umeelin yaalo qodobaha qodob baa ku saarna qodob qoran oo qeexan waaye insha Allah in warbaahinta ku soo doontaan oo dhammaan oo meel ku howlgal dib u labeen ee qodobadan nin qoranyan odayaal ka ogolaadeen is ogolaani muddo kulli badan roob ka jiro beer falowd ka jiro in masaakiinta kale oo barti nawaaxis ka nool si oo beertiyo in oo fadal hayan in baaqna in faladan iyo shacabka rabbi in faladan iyo giintas marti oo go'aan ka deerni hore dareerto tawaayar kale iska haysadna insha Allah roob ku boho xilli walba la deero jiilaalka imada bedel deero dhulka ka furma iyo wala kale dhoosraana in qodob ku saarne magaayir shaqada Kenya ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan walaweyn waryahayaga ibraahim mayow aada ayuu umahadsan yahay markaan haddaan eegno dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in howlgallo qorshaysan lagu diray xubno muhiim ah oo dhowr ah kana tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dowladda soomaaliya war ay soo saartay ayaa ku sheegtay hadalkan in xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay howlgallo kala duwan oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe dowladda ayaa waxay sidoo kale shaacisay in xubnooyinkan al-shabaab laga dilay iyagu ay ka mid ahaayeen xubnooyin horey kaga tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab oo deegaanadaasi gobolka shabeellaha dhexe ay kaga sugnaayeen dowladda soomaaliya ayaana shaacisay oo iyadu war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay howlgalkan waxa uu ka dhacay deegaanka gaashaan ee basra gobolka shabeellaha hoose waxaa lagu dilay afartan iyo todoba ka tirsanaa al-shabaab waa sidaa lagu yiri war kasoo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya ugu dambeyntiina haddaan eegno dowladda ukraine waxay ka fiirsaneysaa go-aanka ruushka oo ciidamadiisa uu gala baxayo magaalada muhiimka ah ee kharson weli waxaa u dhexeeya dowladaha ukraine iyo sidoo kale ruushka dagaal xoogan kaas oo ka dhasha khasaare kala duwan tan iyo mark intiu dagaalku socday dagaalka u dhexeeya labada dowladood ayaana waxa uu yahay mid saameyn xoogan geystay oo ilaa iyo hadda laga dareemayo gudaha dalkaasi iyo daafaha caalamkaba dowladda dalka ukraine iska caabintii ugu dambeysay ayay wadaa oo ku aadan markii loo eego ciidamada wadankaasi ruushka guud ahaan warkiisa waxaad kala socoteen rasaake raadiyaha dalsan waa naga intaa cid warkayga seego barahayna bulshada ayay dib kaga baarbaaran karaan ammaano allah
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel